iskuullada gobolkan victoria muddo laba asbuuca ayay hadda xirnaayeen iyadoo la filayo asbuuca soo socda inay dib u bilowdaan haddaba shir jaraa-id oo ay maanta qabteen premierka gobolkan victoria daniel andrews iyo wasiirka waxbarashada james malino ayaa ka hadlay sida iskuulka loo furi doono iyo sida loo dhigan doono maxamed yuusuf waxa uu ka mid yahay macalimiinta wax ka dhiga iskuul ku yaala magaaladan melbourne maxamed kusoo dhawo barnaamijka
wandhawa xasan balin yar haddaad noo dul marto shirkii jaraa-id oo maanta ay qabteen premierka iyo wasiirka
xasanoo waan dhegeystay saaka shirkii jaraa-id ay qabteen shirkaas niyo wuxuu ka hadlayaa in iskuulka lagu noqon doono isbuucan soo socda oo wednesday laga bilaabo talaadadana ay ay sameynayaan macalimiinta muxuu ahaa bahalkan la yidhaahdo curriculum day si ay setup usii sameeyaan iskuulka waxaa lagu noqonaya waxaa la dhahay waa remote learning digital learning waa iskuulka lagu noqonayo meaning macalimiintana iskuulkay joogaan ardaydana waxay joogaan at home
waa gartay marka iskuullada oo dhan victoria oo dhan sidaas baa wax looga baranaya laga bilaabo maalinta arbacada asbuuca soo socda
isbuuca arbacadan soo socoto waa iskuullada dhan maaha waxay dhaheen waxaan haysanaa one million arday victoria oo arday ka ah kulligoodna iskuul uma dirayno laba maado baan iskuullada u furaynaa bay dhaheen labadaas maadona waxaa waaye dadka aan haysanin internetka iyo fasilitiga ee ilmaha wax ku bartaan guriga iyo dadkii aan ka maarmi karin sida nursiska iyo boliiska carruurtooda oo guriga jooga aan qofna ilaalinaynin labadaas maado daraaddeed baa iskuulka loo furayaa muxuu ahaa labadaas group oo dadka ah ayaa iskuulka loo furaya waa gartay marka ardada guriga joogaysa oo aan haysan ama internet ama kombyuutarra maxaa laga samaynaya
ardayda aan haysanin combyuter iskuol walba waxay dhaheen waxay communitiga la shaqaynayaan guri walbay xaaladooda ka warqabayaan taas oo ah inay arday walba la siiyo laptop ama muxuu ahaa tablet ama laptop
waa gartay marka ardada intooda badan dowladdu waxay leedahay waa inay guryaha joogaan ay online ama distance learning wax ka bartaan marka laga reebo dadka shaqaalaha carruurtooda oo shaqooyinka ay ku khasba inay aadayaan
saasay dhaheen marka waa qof walba oo arday ah inuu gurigiisa wax ka barto qofkii awoodi karo waa inuu guriga joogaa oo gurigiisa ka barto waa qofkii internet ka haysto qofkii combyuter ka haysto qofkii space ka haysto waa inay ardadooda ay carruurtooda ay guriga joogaan qofkii aan haysanin facilitiga space ilmahaas wax ku bartaan specially kuwa v c e ga iyo twelve iyo eleven ku jiro kuwa aan haysanin maaragtay carruur badan guri ay ku jiraan oo aan space haysanin iyo dadka shaqeeyo oo oo aan ka maarmi karin ay dhaheen sida boliiska nurseska dadkaas oo dhan aan lagama essential learners essential workers ilmahooda ayakan iskuulka inay aadaan marka waxay rabaan ay dhaheen inaan aragno small amount of staff oo teachers ah iyo small amount of students in yar oo muxuu ahaa arday ah iyo in yar oo oo macalimiinta ah inaan iskuol walba ku aragno so iskuol walba iskuolka waa si u u weyn yahay maaragtay fasal walba inay labo iyo saddex arday iyo hal macalin ku jiro meelo yar yar waa fasalada laga maarmi karin sida v c e ga camal v c e gana si fiican usii gudagaleen waa gartay marka v c e gaas angallo waa fasalada u dambeeya yeer twelfka maxay ka sheegeen imtixaanada ardadu sidee u gelayaan sanadkan
waxay dhaheen v c e ga ma rabna inay inay aan sanad ku darno loro su-aala dadkaas way weydiinayaan maxay samayn doonaan ardaydan ma sanadaa loogu dari doonaa waxay dhaheen sanad ma jirto sanad lagu daraayo ma jirto sidaas oo daraaddeed waa curriculumka wixii la baranayay sanadkan inaan dhammeyno ayaan xoogga saaraynaa also assessmentkii muxuu ahaa test iyo iyo muxuu ahaa the, the, the assessment in aan aan also sanadkan dhammeyno haddaan dhammayn karinna inaan sanad kale soo socdo bilowgiisa inaan imtixaamadii qaadno waa garta caadiyan v c e ga goormaa la galaa imtixaankooda bilahee la galaa caadiyan
v c e gu waa waa wuxuu leeyahay itixaamo kala gedisan itixaamo waxaa jiro regular ah oo la dhaho sack every few weeks sacka la qaadaa mid la dhaho general achievement task assessment gat la dhaho isna waxaa la qaadaa june mid kaloo la end of year examna ka weynkana waa end of the year marka waxay dhaheen midkii la qaadi lahaa muxuu ahaa gaadka waxaan june meesha markay ahayd octobaan ka dhigayna meeshii end of year examka aan end of the year June, eh, muxuu ahaa october november december aan ka dhigayna haddii december nala dhaaftana january nalama dhaafaysa dhehen Ah, bilowga bilowga sanadka soo socda bilowga bilowga yes
waa garta marka een, waxay leeyihiin ardadu eh, dugsiyada sare dhiganayso year 12ka ha ku kalsoonaadeen inaysan sanad kale iskuulkooda ku darsamayn
ha saasay rabaan niyadda waalidiinta niyadda ee ardayda in ay waa wakti adagaa lagu jiraa inay isdhihin maaragtay oo wakti kalaa lagu siinaa maskaxdooda ha ku jirto in eh, sanadkan as usual waxbarashadii socoto ama guri ha haato ama ama maaragtay iskuulka in loo furo ardaydaas u baahan sida eh, maaragtay eh, any practical wixii gacmaha ilmaha ay physical arkayaan macalinka inuu demonstrate gareeyo iskuulka waa loo furaa wixii eh, theory iyo akhrinta iyo iyo wixii akhritaanka ah ku saabsanna inay gurigooda ku sameeyaan but sanadkan waxbarashada v c e-ga wuu socdaa waalidiintana saa ula socdaan En muxuu ahaa sanadkan iyo twelfkoodana sanad looguma daraayo sanadkuna ku egyahay saasna ha ula socdaan saasna ha ku ha ku maaragtay en, ha ku xisaabtamaan waa gartay caadiyan eh, maxamedow eh, macallin baa tahay eh, iskuul baad wax ka dhigtaa marka eh, bal in yar haddaad noo dulmarto nidaamkan onlineka sida uu u shaqayn doono maadaama laftigaagu aad macallin tahay sidee u shaqaynayaa
En, niho eh, annagaba maanta wa- warkaas waan sugaynay anna- macallimiintu ayagaba waa walwal badan ay ku heysay maaragtay en, go-aankaas maanta ay gaarayaan en, eh, macallimiintu waa walwalsanayaan waa sida nurseska camal en, maaragtay il- reeray leeyihiin en, maaragtay eh, caafimaadkooday eh, ban- maaragtay usoo bandhigayaan muxuu ahaa bay usoo us- uga soo hormardhigayaan inay inay eh, waxbarashadii ardada iyo horumarkooda maaragtay hadhowna end of the day familigooda aadayaan laakiinse niyahow waxbarashadan hadda waa online learning hadda anaga iskuulkan ka shaqeyno waxay sameeyeen waa mar horey eh, kasii eh, maaragtay plan gareyn arrintan oo ah eh, waxaan leenahay school box waxa la yidhaahdo en, oo isku xireyso macallimiintii iyo iyo ardaygii iyo iyo waalidkii kulli waxa walba meesha ka wada socdo waxbarashadii eh, nidaam ay ka warqabaan ay wada arkaan ay ay is- ay maaragtay ay kulli is- ay hal mar wada fiirinayaan ayay ayaan lahayn annaka iskuulkaas specially waana aad iyo aad ay noogu maaragtay en, fursad noogu noqotay marka hadda iskuulka la xirayba straight away waxaan u move gareynay onlineki oo zoom bahal iyadana ay- ay leedahay oo maaragtay ilmihii iyo iyo macalinkiis arkayaan waa adoo fasalki fadhiyo en, wixiina sharaxaayo wayna ku arkayaan ardayda iyo waalidkii iyo wixii dhan waa gartay marka eh, guud ahaan eh, waalidiinta soomaalida iskuulkaagoo kale eh, waalidiin soomaaliya caruurta u dhigtaan maxaad is leedahay soomaalidu inay ugu diyaargaroobaan eh, ma haystaan bay kula tahay qalabka iyo internetka iyo kombyuutarada ay u baahan yihiin caruurtoodu inay u guuraan eh, dhanka onlineka maxaa kula talin lahayd maasha allah en, soomaalidu waa waa waa waagii hore en, ha hadda dadka ugu horeyaan ku jirnaa dadka ugu maaragtay ugu en, en, muxuu ahaa facilityga eh, ilmaha ela- en, muxuu ahaa buuga iyo laptopyada iyo dadka ugu horeya wata oo heesta waa dadka soomaaliga en, you know waagii hore waa waa wa- way kale saas may ahayn ba hadda waa en, dadka ugu horeyaan ku jirnaa marka waa maasha allah waalidiinta waxaan kula talin lahaa in ay spaceka la siiyo ardayga guriga in eh, maaragtay any questions eh, lala xiriiro eh, macalinka onlineka in maaragtay aan waa waa school as normal waxbarashadii normal bay ku socotaa just waxaa isbedeshay waa online marka saas in lo- waqtiga cunuga waxbarashada waa waa very important anaga hadda cunuga onlineka hadduu soo geli waayo one of the leaders a wuxuu soo wacaa guriga wuxuu leeyahay cunugaas maanta en, ma soo ge- gelin fasalkii maxaa maxaa dhacay marka waa inay saa saa saa ula eh, ula socdaan inuu waktigii hurdo ama ku dhaafin ama maaragtay en, wareeg hadda lama wareegi karaba laakiinse in ay saa ula socdaan waktiga waxbarashada from ten o'clock to eleven ama eleven o'clock to twelve fasal walba wakti buu leeyahay waktigaas saasa ula socdaan ninkii aan computer haysanin sida ardada en, publica anugu waa privatean ku jirnaa en, marka computeryaasha waalidiinta kulligood mar hore soo gateen ba kuwa publica dowladdaa bixinayso waxay dhaheen lix kun iyo plus baa haysanaa oo laptop ah iyo muxuu ahaa tablet En, guri walbaba qofkii aan ka haysanin waan siinaynaa iskuulkooda hala xiriiraan En, muxuu ahaa also wa- waalidiinta waxaan kula talin lahaa little bit exerciseka waa waa la ogol yahay guriga in lagu xirnaado ilmaha badana guryo yar iyo in banaanka marmar loo baxo ama laba ama saddex ama afar isku raacaan ay lugeeyaan baarkayaasha maarata in guriga aan lagu jirin mar walba family mar intay saacaan fresh ay soo qaataan maaragtay aad ay u fiican tahay ayagana taasna kula talin lahaa waalidiinta